بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون للشيخ أحمد عبد السلام أحمد إيد حفظه الله والآن نترككم مع الخطبة
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من الفتن والضلالات ثم اما بعد عباد الله في هذه الخطبه المباركه سيكون موضوع خطبتنا اليوم باذن الله جل جلاله الاولاد نعمه فلا تجعلوهم نقمه عباد الله ان الاولاد نعمه من نعم الله عز وجل يهبها الله لمن يشاء من عباده فاذا ربيناهم على الاداب الاسلاميه عرفوا حق الله وحق رسوله وحق الوالدين وحق من حولهم من المجتمع وبذلك يصيرون نعمه من النعم لكن اذا لم نربهم على الاسلام ولم نعرفهم حق الله وحق رسوله فعند ذلك يصيرون نقمه من النقم ومصيبه من المصائب لا يعرفون لله حقا ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم حقا ولا يراعون لذي حرمه حرمه ولا لذي حق حقه cibaad allah walaalayaal ubadka iyo awlaadu waa nicmo ilaahay ina siiyey eeyaynaa niqmo iyo musiibo inaku ka dhigin walaalayaal ubadku marka aynu ku ababinno aadaabta islaamka ee aynu barro xaqa ilaahay iyo xaqa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay noqonayaa nicmo min annicam nicmo lagu indha doogsado oo dadka wanaag iyo khayr u ah ayay noqonayaan waayo waxay aqoonsanayaan ilaahay iyo rasuulkiisu xaqa ay ku leeyihiinoo way u gudayaan markaasay garanayaan xaqa labada waalidna oo ay dhowrayaan oonay ku xadgudbayn waxay dhowrayaan bulshada iyo mujtamaca ku xeeran qof walba wuxuu ka mudan yahay bay kula dhaqmayaan markaasay noqonayaan nicmo iyo wanaag lagu indhadoogsado bulshadu ay ku barbaarto ay ku barakowdo laakiin haddaynu dayacno ubadka oo lagu ababin waayo islaamka oo la beri waayo xaqa ilaahay iyo xaqa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay ubadku noqonayaan musiibo iyo niqma dadka iyo dunyaduba ay dhibsadaan waayo waxay dayacayaan xaqii ilaahay iyo xaqii rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar hadday xaqa alle iyo xaqa rasuulka dayacaanna kii dadkana daryeeli maayaan oo labada waalid baa ugu horeeyo aabbihii inuu indhaha candhuufaga tufaa laga yaabaa waayo ninka ilaahay garan waaya aabba garan maayo walaalayaal sidaa darteed waxaynala gudboon hantida ugu qiimo badan ee bulsha ay leedahay waa da-yartiya ubadka u soo kacaya wax la maal gashadoo xoolo lagu bixiyana waxa ugu weyn ubadka iyo dadka inaynu markaa ubadkeenna ilaalinno oo aynu fiiro gaar ahaaneed u yeelanno inuu u foojignaano ilaahay waxau idhi tabaaraka wa tacaala للh ملك السماawات والأرض يkلق mا يشhاء يhب لمن يشhاء إناثا ويhب لمن يشhاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشhاء عقيما إنه عليم qدير إلaahay waxa uhi جل جلaaله وهو أصدق القائلين وأقدر الفاaعلين lilaahi mulku اsamaawaati wاlard ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa iska leh lahaanshaha cirarka iyo dhulalka ilaahay baa mulkiya oo mulkigooda iska leh mar hadduu isagu mulkiyo isagaa u talinaya oo siduu doono ka yeelaya markuu ilaahay tilmaamay tabaaraka wa tacaala inuu mulkiga cirarka iyo dhulalkaba isagu u leeyahay ayaa rabbi wuxuu inoo tilmaamay tabaaraka wa tacaalaa hadduu isagu mulkiyo tasarufkoodana isagu inuu leeyuhu siduu doono samaynayo alla waxau uhi yakhluqu maa yashaa wuxuu doonu ilaahay abuuraa yahabu liman yashaau inaahan kau doono ilaahay habluu siiyaa wayahabu liman yashaau dukuur kau doonana ilaahay inamuu siiyaa aw yusawijuhum dukuraanan wa inaathaa ama hablayo inamaba waa isugu daraa oo wuu isku lamaaneeyaa oo labadaba waa siiyaa wayajcalu man yashaau caqiima kau doonana ilaahay wuxuu ka yeelaa madhalays aan midna lahayn muxuu ilaahay sidaa u samaynayaa waayo innahu caliimun qadiir ilaahay waa mid ogaal badan oo awood badan bicilmihi wa qudratih yatasarafu fii khalqih ogaalkiisa iyo awooddiisa ayuu ugu talinayaa addoommadiisa oo nin walba waxa uu mmarinayaa oo kula dhaqmayaa waxa uu mutaystee munaasabka ku ah haadihi alaaya ugu horeyn rabbi wuxuu ku tilmaamay mulkiga cirarka iyo dhulalka iyo makhluuqaadka oo dhan ilaahay inuu leeyahay mar hadduu isagu leeyahay uu maalikulmulki yahay wuxuu haddana rabbi tilmaamay tasarufkooda iyo taladoodana isagii abuuray inuu amarkoodana leeyahay oo rabbi waxa uu doono uu abuuro si guud rabbi markuu u tilmaamay wuxuu doono inuu abuuro ayuu inoo faahfaahiyey afar qaybood oo addoommadiisa uu qaybiyey ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala inuu qaar inama ku arsaaqayo qaarna habla uu siinayo qaarna uu labadaba isugu darayo qaarna labada midnaba inaanu siinayn innahu caliimun qadiir isagaa abuuray addoommadiisa oo u ogaaliya awood badan walaalayaal waxaa kalooynu aayaddan ka qaadanaynaa ana alawlaad hibatun min alwahaab laysat cinda gayrih ubadkiyo awlaadu waa hibo u bixiyo ilaaha wahaabka ah ee isagu magaca wahaab leh ka deeqda iyo wanaagga bixiya wahab lii min ladunka raxma inaka anta alwahaab inaka anta alwahaab ilaahay asmaadiisa ay ka mid tahay alwahaab ka wax bixiya inuu yahay huwa aladii yahabu alawlaad isagaa ubadka bixiya dhagax lagu fadhiisto haweenku kuma dhalaan oo ubad laguma helo aw hebel iyo awliyo la baryana ubad lagama helo ee allah wahaaba oo cidduu doono u hibeeya walaalayaal alawlaad waa nicmo u baahan inaynu daryeelno oo ilaahay ugu mahadnaqno mahadnaqeedana waxaa ka mid ah ilmahaaga inaad ku ababiso aadaabta islaamka oo aad barto ilaahay iyo rasuulkiisu waxay ka mudan yihiin intaanad aadamaha barin ilaahay bar intaanad adduunyada barin diinta bar maanta waxaynu midig iyo bidix bay isugu geynay oo aynu colays ka saaray waa maadi iyo adduunyo diintana inta ilaahay waafajiye mooye in fara badan way fudaydsadeen laakiin waajibku wuxuu ahaa in ilmaha diinta la baro intaan duunyada la barin in ilmaha ilaahay la baro intaan aadamaha la barin ruux ilaahay iyo rasuulkiisa gartay oo diintiisa gartay ayaa aadamahana qof walba wuxuu ka mudan yahay marya oo labada waalid ugu horeeyaan diintiisa iyo duunyadiisana daryeela waxay taasi ka caddahay waaqica bulshadeennu ay ku nooshahay ninka dadkiisi iyo naftiisii wax taray waa ninkii diin lahaa waa ninkii ilaahay ku xidhnaa waa ninkii soomka iyo salaada ku sugnaa ee daa'imayeen dayacay kiisa diintiisa dayacay b h d hadduu adduunye ka gaadhay gidaarkuu fadhiyaa ama suuqaa laga yaabaa inuu surwaalku kaga dhacayo oo ilaahay iyo rasuulkiisa markuu garan waayey ayaa cid kale iska dhaafay naftiisuu dayacay naftiisii ayuu iloobay nasu llaaha fanasiyahum markaa qofku wuxuu wax ku noqdaa qiimo iyo sharaf iyo cizi waa diinta ilaahay buu darajo ku helaa walaalayaal akhraja alimaamu abu daawuud fii sunanih min xadiidi camr bni shucaybin can abiihi can jaddih qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam muruu أwlaadakum bالsalaati wahum abnaa'u sabci siniin wadribuuhum عalayha wahum abnaa'u cashri siniin wafariquu baynahum fi اlmadaajic nebigu waxau ihi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ubadkiinna waxaad salaada amartaan toddoba jir markay gaadhaan ku amra amar ku bixiya inay tukadaan markay toddoba jir gaadhaan tobanka markay gaadhaanna ku garaaca salaada hadday ka tagaan toddoba jirka ku amra salaada toban jirkana ku garaaca hadday ka tagaan jiifkana ku kala kaxeeya oo mar hadday toban jir gaadhaan oo xilligii qaangaadhka iyo shahwadda ay gaadhaan ama ku dhowaadaan si aanay anshi xumo ugu ababin oo dhaqan xumo aanay ugu dhicin gogasha iyo sallida iyo go-a iyo furaashka u kala du ama hablo sooca ha noqdaan ama inamo sooca ha noqdaan ama isku jir ha noqdaan mar hadday toban gaadhaan iyo wixii ka dambeeya jiifka u kala du oo midba meel seex waayo intaa ka hoosaysay ka yar yihiin dee xataa meel hadday wada jiibsadaan waxaan anshixumo looga baqayn dee waxa weeyaan shahawaadkii shaydaanka wakhtigay ku fakerayeen may gaadhin laakiin tobanka iyo wixii ka dambeeya waa xilli shaydaan uu shahwo iyo xumaan u qurxin karo oy dhaqan xumo ku dhici karaan markaa mar hadday toban gaadhaan jiifkana u kala weeciyo u kala du hada alxadiid nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay in toddoba jirka aynu ku amaro salaada toban jirkana aynu ku garaacno waxaynu isweydiinaynaa maanta ubadkeenna maxaynu ku garaacnaa oynu ku ulaynaa salaadda markay ka tagaan ma ku dilaa qur-aanka markay ka soo bixi waayaan ma ku ulaynaa mise iskuulka iyo baraayfadka haddii laga soo cawdo ama ay tegi waayaan baynu ku ulaynaa salaadooda iyo diintoodana warba uma hayno waa su-aal mudan in la isweydiiyo maanta inta ubadkiisa salaad ku dishaa way kooban tahay wax kalea lagu laayo oo lagu dilaa waajibkuna wuxuu ahaa salaada iyo diinta in lagu uleeyo oo lagu garaaco oo lagu edbiyo walaalayaal nabigeenna muxamedi sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi kamaa fi saxiixayn min xadiidi bni cumar alaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulu can raciyatih falimaamu aladii cala annaasi raacin wa huwa mas-uulu can raciyatih wاlrajulu raacin cala ahli beytih wa huwa mas-uulu can raciyatih wاlmarأaةu raaciyat fii beyti zawjiha wa waladihi wa hiya mas-uulat canhum nebigu waxau ihi salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh war hooyaay baraaruga dhammaantiin waxaa tihiin ilaaliye kuwo wax la raaciyo ilaalinayoo xil iyo mas-uuliyadi ay saaran tahay baa tihiin kulligiin nin walbana waa la weydiinayaa wixii la raaciyey inuu dayacay iyo inuu daryeelay imaamka ama madaxweynaha ummadda oo dhan u talinayaa waa raaci oo bulshada iyo ummadda uu madaxa u yahay baa la raaciyey waana la weydiinayaa wuxuu ka yeelay iyo siduu u dhaqi u xukumay ninku waxa uu mas-uul ka yahay ehelka beydkiisa ubadkiisa iyo ooridiisa iyo dadka xilkooda uu hayo waana la weydiinayaa wuxuu ka yeelay iyo siduu waxa weeyaan ula dhaqmay haweenaydu waxay mas-uul ka tahay guriga ninkeeda iyo ubadkeega waana la weydiinayaa siday ka yeeshay inay dayacdiya inay dar yeeshay hada alxadiid nebigu waxa uu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh in nin walba waxa uu mas-uulka ka yahay ee xilkooda u hayo berri in la weydiin doono inuu ka soo baxay iyo in kale waxaa kaloo rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi صaxiixi اljaamici min xadiidi macqil bni yasaar ma min cabdi ystarciihi اllahu raciyah yamuutu ywma yamuutu wahuwa gaashu liraciyatih ilaa xarama allahu calayhi اljanah ma jira baa allow yidhi addoon ilaahay xil iyo mas-uuliyadu u dhiibay oo dhimanaya maalinta ay tiisa noqoto isagoo xilka dadku u hayay khiyaameeye oo dayacoon daryeelin ilaa hadday taasi dhacdose ilaahay jannada waa ka xarimaa waa ka qadiyaa oo ma helo fii hada alxadiid waciidun shadiid liman dayaca mas-uuliyatah xadiidkaa waxaa ku sugan goodi adag oo ku socda qof kastoo xilkiisii dayacay haddaba aabbayaasha sharafta leh iyo dadka xilka haya mid guud iyo mid gaaraba sidaynu ku nahay xilkii iyo mas-uuliyaddii waa layna weydiin doonaaye waayo ninka maanta taa isweydiin waaya ee adduunyada ku xisaabtami waaya berri toole ayay xisaabta ku cuslaanaysaa walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi yuusiikum اllahu fii awlaadikum lidakari midlu xadi اluntayayn ilaahay wuxuu idiin dardaarmayaa arrinka ubadkiina iyo awlaaddiinna inaad dar yeeshaan diintooda iyo dunyadoodaba haadihi alaaya culimada sharafta lihi waxay kala soo baxeen ana allaha arxamu bicibaadihi min alwaalidi biwaladih in ilaahay addoommadiisa uga naxariis badan yahay waalidku waladkiisa raxmadda uu hayo walidaalika awsaahum biawlaadihim maadaama ilaahay uga naxariis badan yahay wuxuu u dardaarmay ubadkoogii inay ilaaliyaan muxuu ugu dardaarmayaa waayo ilaahay baa uga naxariis badan raxmadday iyagu ubadkooda u hayaan waxa ka weyn tuu ilaahay addoommadiisa u hayo nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu arkay dad la soo qafaasho maxaabiis dagaal lagu soo qabsaday haweenay ka mid ahayd oo ilmaheedii ka lumay oo doondoonasaa markay aragtay dug intay ku tiroy laabta kusoo dhejisay ilmaheedii soo qaadatay markaasaa nebi moxamed waxa uu yihi sala allahu calayhi wasalam atarawna haadihi taarixatan waladaha fi nnaar wa hiya taqdiru calaa an laa tatraxa war ma u malaynaysaan hooyadani ilmaheeda ay sidaa beerka ugu dhejisay jeceshahay dab olalaya inay barhtanka ugu tuuri lahayd iyadoo awoodda inaanay ku tuurin waxay yidhaahdeen maya rasuulkii allow suurtagal ma aha nebigu waxau idhi lallaahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha haddaba ilaahay baa uga naxariis badan addoommadiisa hooyadani raxmadday ilmaheeda u haysa waxa ka weyn ka alla uu hayo addoommadiisa allahu akbar fallaahu raxiimun bicibaadih walaalayaal waxaa waajibka in nasaarani uu yahay inaynu ubadkeenna ilaalinno inaynu foojignaan iyo fiiro dheeraada u yeelanno wa astaqfiru allah alxamdu lilaahi waxdah wاsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal waxa shaki la-aana maanta waxa bulshadeennii ka soo ifbaxay gaar ahaan ubadkii markay fasax galeen ee goobihii waxbarashada ay waxa weeyaan fasax laga geliyey waxaa dhacday in ubadkeennii iyo da-yarteennii habla iyo inamaba dhaqan xumo aan hore loo aqooni dhexdoodii inay ka dhacday waxaa ka mid a inta magaalada bannaankeeda loo baxo hadday bari tahay iyo hadday galbeed tahay iyo haddee haw tahayba dhinacay doonto ha noqotee magaaladii bannaanada inta layskala baxo meelaha dhirta cagaaran iyo bannaanadaa laysla tago habla iyo inama ajnabi kale ah isdhex galaan dhex isdhexgal xaaraan ah in sawiro laysla dhaco sawiro weliba qaaqaawan oo waxa weeyaan qaab daran in halkaa layskaga soo qaado in qaarkood hablaha ay dhacday inay dharkii raggaba xidhaan oo cumaamad iyo khamiisya qaarkood lagu arkay markaan arrimaha maqlay maba way igu adkaatay inaan rumaysto ilaa nin iigu yidhi anaa indhaha ka qaaday waxa weeyaan hablihii oo xidhan cumaamadihii ragga waa waxaan hore loogu dhiiran jirin waxaa dhacday in waxa weeyaan maandooriye iyo daroogooyin bannaanka inta loola baxay ay dhacday hablo yaryar oo la sikhraamiye bannaankii in lagaga yimid oo halkaa waagii intuu ugu baryay reermiigu ay ka soo qabteen waxyaabo fara badan oo dhagahaaga iyo indhahaaguba ay diidayaan ayaa maanta bulshadeennii ka soo baxaya waxaa qaylo dhaan badan inooga timid guddideenna wanaag farista iyo xumaan reebista khayr allaha siiyo oo inta faraha badan le iyagu bannaanadaa iyo meelahaa ku baxa oo indhahooda ku arka wax badan oo inaga dahsoon oon inakaynoo muuqan waxay noo sheegeen arrimo aada iyo aada looga naxo oo dhibaato weyn leh ubadkeenna noocaasa ee bannaanadii iskula banbaxay xumaanta iyo dhaqan xumadu cirka kamay soo dhicin dhulkana kamay soo foodhicin oo kamay soo bixin waa kuwaynu inaku dhallay mid ka mida marka la xidho aabbaheed iyo awowgeed iyo walaalkeedoo socdaa saldhigga imanaya waa ina hebel hebel waa loo doodayaa waxaa qurux badan waalidkii wax dhalay hablahoodii halkay joogaan inay ka warhayaan oo isweydiiyaan waalidkii wax dhalay inamadoodii halkay joogaan inay isweydiiyaan oo ka warhayaan laakiin waalidow inakaagii markaad gaadhigii siiso eed moobilkii siiso eed lacagtii siiso eed soco tidhaahdo wallaahi ammaanadii alla ku saaray waa dayacday waanad khiyaamayso khaashi khaa-inaat oo ilaahay la xisaabtami doona aakhiro waayo ilmaha yar ee wasaa-ishii raaxadoo dhan loo suurtogeliya nooc walba dabadeed dabar la-aan iska dhaqaaqeen cidina aanay kaantaroolin maxaad ka filanaysaan maanta oo shahawaadka iyo xumaanta inagu xeersani ay faraha ka baxday maanta oo bulshada waxa ku baahay uu yahay waxaynaan weligeen hore u maqli jirin wixii ummadihii hore lagu halaagay ee ciddii samayseen looga horreyn lagu ciqaabay waxaan hortood cid la marin ayaa maanta bulshadeennii dhexdeeda ka dhacaysa oo qaar hadda ay saldhigyada ugu xidhan yihiin oo kiisaskoodu ay maxkamadaha ku jiraan maaha dad meel kale ka yimid waa dadkeennii waxay ka dhalatay taasi kaantarool la-aanta iyo ka warhayn la-aanta ilmo yaroo wax walba la siiyey oo wax walba hortiisa u yaallo oo cidina aanay kaantaroolayn maxaad ku canaanan adigaan canaantale waalidow adiga ayaan darre ka weyne ma jirto in ilmahaaga wax kastuu ku weydiista aada farta ka saarto laakiin aanad garanayn wax alla wuxuu ku falayo lacagtii baad siinaysaa waxa weeyaan adawaadkii lagu wada xidhiidhaye wax walba u sahlayaad farta ka saaraysaa haddana waruma haysid miyaanad soo gelayn maa min cabdin ystarciihi illaahu raciyah yamuutu yowma yamuutu wahuwa kaashun liraciyatih ilaa xarama allahu calayhi اljanna war xadiidkaa miyaanad soo gelayn ma jiro addoon ilaahay uu xil iyo mas-uuliyad u dhiibay oo maalinta uu dhimanayo dhinta isagoo xilkii dayacay ilaa hadduu jirose jannada rabbi waa ka qadiya oo ma uriyo walaalayaal maanta ubadkeennii waxay marayaan meel adag meel halisay marayaan oo bulshada iyo mujtamacaba khatar ku ah oo ammaanka iyo nabadgelyada khatar ku ah oo diinta iyo dhaqan wanaaggaynu ku dhaqannay khatar ku ah waraynu fadhiga ka kacno oo nin walowba intaad dhashay iyo intaad xilkooda hayso bal isweydii halkay maraan yay la socdaan wakhtiga halkay ku qaataan war haddii iskuulladii la tegi jiray la fasaxay afar iyo labaatanka saac ilmahaagu muxuu ka shaqeeyaa halkuu tagaa yuu la socdaa xaalkaagu ma dhargi oo jahannamo u naaxiba iyadu hilibkiisa ha shiishee waxa weeyaan neefka dabaaxaddee la qalanayo ee la gowracayo ayaa la daajiyaa oo la naaxiyaa hadhowna waa la gowracayaa oo hilibkiisaa la cunayaa ilmahaagu makaasa waxaad u naaxinaseed u korinaysaa manaarta jahanamaa miyaanad u baqayn ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara calayha malaa'ikatun khilaadun shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun allah waxau idhi subxaanah muuminiintiiyay naftiinna iyo ehelkiinna iyo intaad mas-uulka ka tihiinba ka badbaadiya oo ka nabadgeliya naaran naar ka badbaadiya naartaasoo waquuduha annaasu waalxijaara shidaalka lagu hurinayo ee lagu shidayaa dadka iyo dhagaxaanta ay yihiin haddii dabka adduunyada xaaba iyo wax lamidii ay shidaal u ahaayeen naarta aakhiro shidaalkeedu waa dadka iyo dhagaxaanta calayhaa malaa'ikatun khilaadun shidaad naartaa waxa korkeeda oo ilaaladeeda loo igmadee alla uu dirtay ay yihiin malaa'ig qalqallafsan oo ad adag oo naxariista iyo jixinjixa aan loo abuurin waa malaa'igta cadaabkee zabaaniyada ee ilaahay u abuuray dembiilayaashiyo gaalada inuu kaga aargoosto kuwaasaa ilaalada naarta ah laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ma caasiyayaan rabbi wuxuu amray ilaahay wuxuu faray ma caasiyayaan ee way falayaan wixii la faray oo waa u dhega nugul yihiin walaalayaal maanta ubadkeennii waxay ku dhaceen wixii lacnadda ilaahay ay ku mudanayeen nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi kamaa fi lbukhaariyi min xadiidi bni cabbaas lacana allahu almutashabihiina min alrijaali biاnnisaa wاlmutashabihaati min annisaai biاlrijaal ilaahay wuxuu nacdaloo naxariistiisa ka durkiyey ragga dumarka isku ekaysiiya iyo dumarka ragga isku ekaysiiya maanta dumarka labiskii ragga qaadanaya lacnad ilaahay bay xambaarteen oo dhabarka ay ku qaateen waxaase cuquubo iyo canaan badan mudan kuwa dhalay een war u hayn waladkoogii meel ay marayaan walaalayaal ilmahaagaadaa mas-uulka ah dowladii kuu ilaalin kari mayso guddida wanaag faristiiyo xumaan reebistuna kuu ilaalin kari maayaan haddaad adigu ilmahaagii dayacday oo daryeeli weyday walaalayaal bal aynu dib isugu noqonno oo nin walowba maanta naftaada la xisaabtan oo ilmahaagii isweydii halka uu ku sugan yahay rabbanaa aatinaa fi ddunyaa xasanah wa fi laakhirati xasanah wa qinaa cadaaba annaar allaahuma ansur ilislaama waalmuslimiin wa adilla shirka waalmushrikiin وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله